iyadoo ay weli dowladda federaalka muujisanayso masraxiyadda khilaafku sheegga kala dhexeeya ethoobiya sidaba ay ku tilmaamayaan dad badan oo xog ogaal ah madaxda dowladda federaalka ayaa warbaahinta marinaya hadalla kulul oo ay ku dhaliilayaan dowladda xabashida ah ee ethoobiya oo ay u arkaan in ay ka safatay markii ay heshiiska is-afgaradka ah la saxiixatay maamulka somalilan oo sheegtay in uu ka madax bannaan yahay soomaaliya inteeda kale wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee xukuumadda uu ra'iisul wasaaraha ka yahay xamse cabdi barre cabdiqaadir maxamed nuur jaamac oo si aad ah oogu dhow madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa tilmaamay isaga oo ka hadlayay arrimo la xidhiira xabashida in ciidamada ethoobiya ee dalka ku sugan ay u aqoonsan doonaan kuwa gumaystayaal ah haddii ay ka bixi waayaan dalka amaba uu abiy axmed ra'iisul wasaaraha ethoobiya ka laaban waayey heshiiska uu la saxiixday muuse biixi madaxweynihii hore ee maamulka la baxay somalilan isagoo waraysi siinayey mid ka mid ah warbaahinta soomaalida ayuu cabdiqaadir maxamed sheegay in weli aanay albaabada isku laabin labada daraf ayna socdaan wadahadalle ay garwadeen ka tahay dowladda turkiga tani ayaana meesha ka saarayso sheegashadii xasan ee ahayd in uusan la hadli doonin ethoobiya intaba ay ku adkaysanayso heshiiska ay la saxiixatay muuse biixi arrintaas run etoobiya hooba iyo ku bahwaayta dalka iyado un ku nagana heliiska isuga haay oo dalkana saasaka roogan eran ciidama dalka gobsada iyaan aqoonsadaan etoobiya batoy hoob iyo bahwaaytona mayna aqoonsadaan ciidamo oo may leeraha ixtilaale oo dalka gobsada una weli hata madeerna wadahada la socda la socota dowladda turkiga mayba wadee dhexdhexaadin shaqi socota shaqadaas socota dee unamaku hordhiyaan nata dad horor ahoo dowladnimada iyo diblomaasiyadda si aan shaqayaasa ku horjeeda mihiini runtaw safaarada aan furun diyaaradii waa dego hayta unatiidaan higa ka furunta albaabee weli mal in islaam maalmo ka horna madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaa carabka ku adkeeyey in uu ku howlan yahay sidii uu u kulansiin lahaa xasan sheekh iyo abiy axmed si buu yidhi ay u wada xalliyaan xurgufta siyaasadeed ee ka dhexayso ethoobiyan ay u hesho damaceeda badeed oo ah mid ay u aragta lagama laabtaan wasiirka arrimaha dibadda dowladda federaalka axmed fiqi oo tacliiqinayay hadalkan kadib markii ay hadalhayntu ku badatay dowladda federaalka ayaa dhankiisa sheegay in ay la hadli doonaan ethoobiya wadahadalkanna ay ka rajayn doonaan is-afgarad is-afgaradkaas ayuuna wasiir axmed fiqi ku xirin in ay ethoobiya ka laabato heshiiska ay ku qaadanayso badda soomaaliya iyo in kale dowladda federaalka oo horay u sheegtay in dhammaadka bishan labiyi tobnaad ee disembar ay qasab tahay in ciidanka ethoobiya ee qaybta ka ah xoogaga shisheeye ee atmis ex amisom ka baxaan soomaaliya sababo ku aadan dhaqdhaqaaqa xukuumadda abiy axmed oo ay villa soomaaliya dhibsatay ayaa xilligan u muuqda mid aanay macquul ahayn hirgelitaankiisa madaxda dowladda federaalka ayaana muujinaya tanaasulaad ay u sameynayaan xabashida iyo dameeceeda